maqlaysaan wasiirka xafiiska maareynta khataraha masiibooyinka ee dowladda deegaanka soomaalida axmed yaasiin sheekh ibraahim oo waraysi siiyey idaacadda v o e da ayaa ka hadlay abaarta daran ee deegaankaasi ka jirta isagoo sheegay in waxa ugu daran ee ay bulshadu tabayaan ay hadda tahay biyaha la cabo wariyaha v o e da magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata oo wasiirka waraystay ay ugu horreyntii waxa uu weydiiyey deegaanada hadda ugu daran gobolada oo dhan way saamaysay oo hadday noqon lahayd maaragtay dhinaca cunto yaraanta iyo dhinaca biyaha iyo waxyaalaha kale natiijooyinka ka dhalanaya ama nafaqadara ha noqoto ama cudurra ha noqdaan waxa weye saamayntu gobolada way ka wada jirtaa laakiin way u kala badan tahay oo abaartu way u kala badan tahay gobolada hadda gobolada ugu sii daran waxa weye gobolada dhinaca koonfureed xiga gobolka daawa liibaan afdeer qaybo kamida shabeelle waa meelaha hadda ugu sii daran weeye saamaynta ugu badan dabcan markii abaar timaado waxaa dhinaca biyaha waxa ay dadku meel kastoo aad tagto runtii dhinaca biyaha cadaadis fara badan iyo ciriiri fara badan baa ka jira mudana wasiir ilaa hadda maxaa tallaaba ood qaadeen si markaasi loogu gumado dadku ay abaaruhu saameeyeen ka xukuumad ahaana anagu biyodhaan baa hadda ka socda deegaanka o dhan biyodhaan baa ka socda waxaana u xil saaran oo maaragtay loogu talagalay inay biyodhaankaa sameeyaan waxaw maamulada degmooyinka weeyaan maamulada degmooyinka marka way wadaan biyodhaanka way wadaan hay-adaha qaybo yar oo kamida way wadaan oo marka la eego hadda assessmentiga ama qiimaynta ugu dambeysa aynu sameynay boqol kiiba shan iyo toban baahida guud ee biyaha iyay maaragtay aduhu gacan ka geystaan laakiin inta kale dowladda wada laakiin dee waxa la wado iyo baahida jirta aad bay u kala maaragtay culus yihiin aad bay u kala fog yihiin dabcan dhinaca cuntada lafteeda waxa weye saameyn badan baa ka jirta sababtuna waxa weeyaan iyada oo dalagyadii soo go-ay ee beeraha kasoo go-ay maaha wax ku filan deegaanka ku filan ma aha xoolahana wax nacsi oo haba yaraatee laga helaayo ma jirto iyagaa la quudiyaa saa darteed waxa weeye dhinaca cuntada lafteedu cidhiiri cidhiiri baa ka jira laakiin biyaha ugu daran oo hadda arrinta ugu badan ee maaragta dadku ay ka sheegen waa dhinaca biyaha wey waa tahay mudane wasiir waxaa tiri dabcan gobolada ugu daran waa daawo iyo liiban iyo afdheer iyo qaybo shabeel kamid ah wararkaan helin waxay sheegaan gobolka daawo oo kale in xaaladda aada uga sii darayso haddii aan lahayd dhanka baaska iyo biyaha bal ilaa hadda maxay tahay gurmudka xukuumadda ay gaarsiisay gobolkaas gurmudkan gaarsiina waxa weeyaan marka koobaad horta biyaha xooga la saaray oo biyodhaanka waxa weeyaan muddo hadda bil ka badan wuu socdaa oo biyodhaanku way socdaan magaranaysaa wixii degmooyinka ay wadaan mooyaane waxyaabo kale oo waxaa jira iyaga lafteeda in hay-adaha la kaashanayo in iyaga laftoodu ay qorshaha ku darsadaan biyodhaanka inay qayb ka noqdaan dhinaca biyodhaanka marka inaan aada xooga u saarno si dhiiri gelin hadii la yidhaahdo haddii ay maaragtay dee duruuftu sii adkaatana qasab waxay noqonaysaa in booyada dheera in la raadiyo iyo qasab noqonaysa hadday duruuftu sii adkaato dhinaca raashinka sidoo kale iyadana waxaa ka jira macnihii jawaab celin baa ka jirta waxaa jirta ma garanaysaa raashin badan oo deegaanka yimid baa jira oo aada u fara badan oo hadda raashinkii gargaarka ahaa ee boorkii hore waxa weye waxaa lagu daray raashin aada u fara badan baa lagu daray oo aan ugu talagalnay qorshahan abaaraha in lagaga jawaabo boorkan hadda soo socdan haddii la yidhahdo mid kaloo dheeri ah baa lagu dari doonaa ujeedaan taa u sameynayna waxa weeyaan dhinaca logisticada marka la eego iyo dhinaca raashiinku qaabka uu u gaadhayo deegaanka waxaa fiican dhinaca gargaarka macni in la mariyaa fiican sababtoo ah waxa weeyaan ilaa kun iyo lix boqol oo goobood inka badan yaa yaa iyo raashinkaasi tagaa marka in aan samayno maganaysa raashinkaas inaan cadaskiisa kor u qaadno waxaa kaloo socda iyaduna dhinaca maaragtay la dagaalanka nafaqa darada oo meelaha qaarkood nafaqa daraa ka soo baxday marka response fara badan baa laga sameyey jawaab celin fara badan baa laga sameeyey meelaha hadda aan soo marnay oo dhinacan hadda gobolka afdheer qaybo kamid ah oo marka hore nafaqa darada laga sheegay waan waan soo marnay dhammaantan waan soo wada aragnay xaaladda hadda waa stable weeyaan aad bay u fiican tahay marka waxaa kaloo aan xooga saarayna haddii la yidhahdo calafka xoolaha hadda xafiiska xooluhu waxaan ku idhahdaa management afdheer aan tegaynay waan isla soconay oo godi markaan tegay waan isla soconay wasiirka waxaa halkaa laga reer lix iyo toban baabuur baa la raro calafka xoolaha haddana kuwa kalaa diyaar ahoo la fari doona haddii aan laydmo marka waxaan ugu talagalnay calafka xoolaha isaga laftiisa xoolihii o dhan lama wada siin karo laakiin xoolaha kuwa ama irmaan ama maaragtay dee uureyda ah
kaasi waxau ahaa wasiirka xafiiska maareynta khataraha masiibooyinka ee dowladda deegaanka soomaalida axmed yaasiin sheekh ibraahim waxa uu warramayay wariyaha v o e da ee jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata